Magaalada Hargeysa ayaa laga daafuray mashruuca barwaaqo oo lagu horumarin doono beeraha, xoolaha iyo biyaha ee maamulka Somalilan. Mashruucan ayaa waxaa fulinaya Bangiga Adduunka waxa uuna socon doonaa muddo shan sano ah. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta Somalilan Axmed Yaasiin ayaa ka warramaya muhiimadda mashruucan.
mashruucani ujeeddadiisa koowaad ma aha in la abuuro infrastructure biyo ujeeddada ugu muhiimsan waa inuu bixiyo adeega biyaha laga helo sababtaasina waa sababta ay shanta wasaaradood weliba gaar ahaan kuwa takhasuska oo afar wasaaradooda ay uga shaqaynayaan procurement systemka ama habka wax iibka aan u samayno midna waxa weeyaan habka recruitmentka ama shaqa- shaqada aynu u shaqaalaysiino midna waxa weeyaan nidaamka xisaabteena saddexdaa markii world bank iyo isku yimaadeen somaliland capacitygeega finance aada iyo aad baa loo loo- loogu bogay markaa systemka inaga qaadanay Qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha Somalilan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta mashruucan.
annagu wasaarad ahaan marka ugu horeysa shaqaalihii looga baahnaa waanu dhisnay ama uu noo samaysan yahay qorshihii loo baahnaa ee wasaaradda looga baahnaa mashruuca kaga beegnaa na waanu samaysanay hirgelintii xafiiskii loo baahnaa waa waxyaabaha noo qabsoomay waa waa samaynay waxaa la sameeyey tababar calafka xoolaha iyo maamulka dhuldaaqsimeedka oo ka qabsoomay gobolka togdheer laguna tababaray shaqaale dhan shan iyo labaatan xubnood Eh, waxaanu ka qayb gallay qiimayntii iyo xulistii goobaha laga fulinayo mashruuca ee lixda gobolba ka kooban
waxaynu ku soconnaa waxa weeyaan mar hadduu weel bank yahay oo laga yaabo inuu dowladahan oo kale bixiyo oo laga yaabo inuu afrika qaar billion two billion ku caawiyo inaynu muujinno inaynu performancekeenna iyo shaqadu sida ay shuruudahay dhigeen inaynu hagaajinno dabeedna aynu tusno inaynu nahay institutionadeennu ay adag yihiin dad la aamini karo aynu nahay
waxaynu doonaynaa inaynu muujinno mashruucaasi inuu yahay oo ina kaa ina soo gaaray ama ku kasta oo ina soo gaarayba inuu noqdo mashruuc showkaysa inuu noqdo mashruuc waxa laynoogu aaminay waxa weeyaan inay shaqaalaha dowladdu wax ka faa'iidaan waa lagu tababaraya shaqaalaha dowladdu waa mashaariicdaad arkaysa oo dhan dowladdaa la siiyey dowladdaa la siiyey dee lama siinin cid kale dowladdaa la siiyey waxaana loo siiyey inay shaqaaluhu ku tababartaan oo ku noqdaan shaqaalo asala oo wax garanaya oo runtii iyaga ay hogaaminayeen ka wasaarad ahaan waxaan hubaa inuu aada noo anfici doono inaynu wax soo saarkii kor u qaadno beeraha food security waa la galay beerihii inaynu dib ugu noqonno oo habkii dabiiciga ahaa ama traditionalka ahaa ee aynu wax u beeran jirnay aynu ka gudubno hab casriya aynu u gudubno mashruucan aynu daha furayno ee barwaaqo tiirkiisa dhexe waa biyaha iyo sidii biyaha looga faa'iideyn lahaa inta ku xeeran beeraley iyo xoololey mashruucii xagga world banka wuu ka soo dhammaaday iminka innaku miiskeenna saaran yahay